soomaaliya waxaa lagu leeyahay deymo gaaraya shan dhibic laba bilyan oo doolar shan dhibic laba bilyan oo doolar deyman ah oo kala duwan ayaa lagu leeyahay waxaa socota qabanqaabo shirweyne caalami ah oo arrimahaas looga hadlaayo soomaaliya sidii deynta looga cafin lahaa ama dib looga dhigi lahaa dhammaadka sanadkan inuu dhacayo ayaana shirkaasi lagu ballansan yahay haddii arrintan lagu guulaysto soomaaliya waxay mar kale fursad u helaysaa in lacaga aad u badan oo dibudhiska dalka wax weyn ka qaban karo mashaariic waaweyn oo dibudhisana dalka ka hirgelin kara guud ahaantiis inay soomaaliya hesho ayay fududaynaysaa